إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka ah idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah qarax ka dhacay gobolka hiiraan ayaa lagu gubay gaari cabdibilo ah oo ay la socdeen askar ka tirsan dowladda federaalka faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa askarta iyo saraakiisha dowladda federaalka looga dilay dagaalkii shalay ka dhacay deegaanka aboorey ee gobolka hiiraan kanaalka wararka alkataa'ib ayaa soo saaray muuqaal ku saabsan kulanka wadatashiga hoggaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo maktabka siyaasadda ah iyo walaayaadka guddoomiyihii hore gobolka hiiraan ugu magacawnaa dowladda federaalka ah ayaa qiray in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay la soo baxday awood hor leh islamarkaana kasbatay bulshada ku dhaqan deegaanada ay dhowaan la wareegeen waxaa soo gebagaboobay kulan ballaaran oo u dhexeeyay maamulada walaayaadka islaamiga ah iyo hoggaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab khilaaf ayaa soo kala dhex galay maamulka hirshabeelle kaasoo salka ku haya golo deegaan oo laga dhisayo magaalada balcad hal ruux ayaa ku geeriyooday magaalada muqdisho kadib markii uu ku soo dumay carrakaawo uu qodayay yukrain ayaa cabsi ka qabtaa in ruushku uu dalkeeda ku soo weeraro gantaalada karuus masaaliska loo yaqaano kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن qarax ka dhacay gobolka hiiraan ayaa lagu gubay gaari cabdibilo ah oo ay la socdeen askar ka tirsan dowladda federaalka rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa duleedka degmada buula burde ee gobolka hiiraan waxay qarax ugu dhigeen askar ka tirsan dowladda federaalka qaraxa ayaa waxa uu haleelay gaari cabdibilo ah kaas oo goobta ah uu qaraxu ku haleelay ku gubtay waxaana dhimasho iyo dhaawac u qaybsamay askartii la socotay dhanka gobolka banaadirna xalay ciidamo ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax la beegsaday bar koontarool oo ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka waxaana jira khasaare soo gaaray ciidamada qaraxa lala eegtay qaraxan ayaa si gaar ah loola beegsaday ciidamo ku sugnaa degmada kaxda ah ee magaalada muqdisho faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa askarta iyo saraakiisha dowladda federaalka looga dilay dagaalkii shalay ka dhacay deegaanka aboorey ee gobolka hiiraan waxaana la helayaa magacyada qaar ka mid ah askartii iyo saraakiishii ku dhintay iyo kuwii ku dhaawacmay waxaana ka mid ah shariif cabdi garuun waa sargaal ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka sidoo kale waxaa ka mid ah shadane cabdi huruwa sidoo kale waa sargaal ka tirsanaa dowladda federaalka wuxuuna ka mid yahay dadka halkaa ku naf waayey cadaawo faarax waa sargaal sidoo kale ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka gaar ahaan kuwa booliiska loogu yeero askarta dowladda federaalka halkaa looga dilay waxaa sidoo kale ka mid ah muuse cali faarax wuxuu ka mid yahay askarta halkaa ku naf waayey cabdulaahi xuseen waasuge sidoo kale halkaa ayuu ku naf waayey jeelow cogaleh ayaa sidoo kale ka mid ah cabdibile dhexolow haraadaane waa sargaal ka tirsanaa dowladda federaalka halkaa ayuu isaguna ku naf waayey beerafale waa sargaal sidoo kale ka tirsanaa sirdoonka dowladda federaalka wuxuu ka mid yahay saraakiishii halkaa lagu dilay sidoo kale askarta iyo saraakiisha dowladda federaalka looga dhaawacay dagaalkii shalay waxaa ka mid ah korneyl cali dhuux cabdi mahad oo horey u soo noqday taliya ku-xogeenka booliiska dowladda federaalka ah ee gobolka banaadir muumin elai oo ahaa guddoomiyihii hore ee dowladda federaalka u qaabilsanaa degmada maxaas ee gobolka hiiraan waxaana la sheegay inuu dhaawiciisu culus yahay xuseen xasan waa sargaal ka tirsanaa dowladda federaalka isagana waa dhaawac cabdulaahi cali raage sidoo kale waa taliyo guuto oo ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka waxaana soo gaaray dhaawac dagaalkii shalay ka dhacay deegaanka aboorey ee gobolka hiiraan ayaa khasaare badan lagu gaarsiiyey askarta dowladda federaalka halkaas oo ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku weerareen laba xero oo ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda federaalka kuwaas oo gebi ahaanba la wareegay waxaana bayaan ka soo baxay taliska xarakada mujaahidiinta al-shabaab lagu sheegay in dagaalkaas dowladda federaalka looga dilay konton iyo kow askari guddoomiyihii hore gobolka hiiraan u qaabilsanaa dowladda federaalka ayaa qiray in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay la soo baxday awood hor leh isagoo sheegay inay kasbadeen bulshada deegaanadii ay dhowaan la wareegeen faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedanaya moxamed qaasim
cabdifataax xasan afrax oo mar soo noqday gudoomiyihii hore ee gobolka hiiraan ee dowladda federaalka haatanna ah siyaasi xildoon ah ayaa sheegay in uu qirayo in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay lasoo baxday awood hor leh islamarkaana ay kasbatay bulshada ku nool deegaanada ay dhowaan la wareegeen deegaanka ceelbaraf ayuu tusaale usoo qaatay iyo sida ay dadka ku nool halkaasi ula dhaqmeen ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab wuxuu dhanka kale dhaliilo fara badan usoo jeediyey dowladda federaalka isagoo ku eedeeyay hogaamin xumo dhanka ciidanka ah iyo sirdoonka
horta waxaan ka hadlaynaa waa shaqo waxaan u malaynayaa xaalad aamus maasho hadday hay-adaha dowladda soo wajahdo waa khatarta weyn oo macnaha war la heli waayo waxaan u malaynayaa dhowr goobodaa tirisay oo hal mar dadku maqleen cadowgii qabsaday somehow dowladdu war la-aan ma ahayn oo war waa haysay laakiin khatartaan una jirto haddii la ogaa lahaa waxaa la qaadi lahay tillaabooyin khatarta looga sii fogaado waxaa kaloo ka mida diyaargarowga ay ku jireen sheeg argagixisada oo difacaad fara badan ama tiiman badan waxay soo saareen tababarka soo saarayeen oo ii sheegeen ciidamo badan ay soo waxaynayeen sidaas darteed waxaasoo dhan waxay waxay aheeday ii sheeg calaamado digaayo oo bixinaayo iftiin in khatar weyn soo socoto marka waa la sugay soomaalidu waxay tiradaa qaata qalabka ma turmo macnaheedu waxaa waaye markii colkii la arko amagama kaxbatarimays iyo hubkii raadiy qorigii aaway khalaas waa lagu dilay waxaan arkaa soomaalidu wax yar ah ku dhex jira waxa isku dhex jira ayaa weynaada oo weynaada oo weynaada oo keena khatar inaba filayin ba labada dhinac intaa ayna filayin bal matalan hadda ha baciidsanin sheeg su-aal qariibna ayna kula noqonin ama hadal qariiba nimanka lala dagaalamayo ilaa hadda laba wadan ay qabsadeen afghanistan ay qabsadeen syria ay qabsadeen bay madax ka yihin bay caalamkii la tacaamulayan maalin dhawood markay ceelbaraf tageen xogta aan helay waxaa ka mid a qaabkay dadka ula dhaqmeen markay meelahaas qabsadeen way ka gadisneen sidii horta iyo sida hadda markii shacabka la kulmaayeen iyo sidii horey ahaayeen farqi weyna u dhexeeya ayada lafkeedu wax soo kordhay waayo okay hadda tusaale ahaan waxaan soo qaadanayaa ugu dambaystii oon rabaa tusaale inaan soo qaato guuldarada waxaa keenaya waxaad arkaysaa boqolaal ciidana oo wadato tobanaan gaadiida in ciyaar yareero looynayo ciirsanaya maxaa keenaya waxaa keenaya hogaaminta waxaa aada u soo badanaya xubnaha dhaliilsan qaabka ay wax ku wada dowladda federaalka iyagoo ku eedeeyey in dowladda federaalka ay iska celi weysay ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab islamarkaana laga qabsaday deegaano fara badan oo ka tirsan gobolada hiiraan iyo shabeellada dhexe kuwaasoo ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay kala wareegeen ciidanka dowladda federaalka waxaa soo gebagaboobay kulan ballaaran oo u dhexeeyey maamulada aholayaadka islaamiga ah iyo hoggaanka sare xarakada mujaahidiinta al-shabaab warbixin ku aadan waxaa soo jeedanaya cabdulaahi yaasiin jaamac soomaali halkan waxaa ku soo idlaaday shir u socday madaxda sare ee xarakada shabaabulmujaahidiin iyo wulaadda amaba guddoomiyaasha gobollada iyo mas-uuliyiin kale waxaanay ka arrinsanayeen ayaha muslimiinta bariga afrika gaar ahaana soomaalida arrimaha ugu waaweyn ee shirkan lagu gorfeeyey waxaa ka mid ahaa sidii loo sii bulaali lahaa jihaadka ka dhanka ah shisheeyaha dalka haysta iyo inta u daacadda ahba waxaa kale oo halkan lagu lafaguray kobcinta howlaha maamul wanaagga iyo horumarinta bulshada ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah iyo sidii dadka kale ee soomaaliyeed ee dimuqraadiyadda lagu habayo loogu soo dumi lahaa u hoggaansanka shareecada islaamka iyo isku dulqaadidda heryada shisheeye iyo tan u dhigantaba halkan waxaa fadhiya madax ay aad u necab yihiin shisheeyaha soomaaliya gumaysta iyo inta uu wax u meeriyo waxaana lagu nacayaa in ummadda ay u talshaan ay shareecada islaamka ku maamulaan kana soo horjeedaan danaha guracan ee shisheeye waxaan u jeedaa amiirka guud ee xarakada shabaabulmujaahidiin sheekh axmed cumar abuu cubayda iyo xubno kale oo sheekh mahad warsame abuu cabdiraxmaan uu ka mid yahay oo si xasilooniyo ku dheehantaha u dhegaysanaya khudbadaha ay jeedinayaan madaxda ka hoosaysa oo kuwa gobolladu ka mid yihiin hogaamiyaasha qaar sida wulaadda mudug galguduud iyo shabeellaha dhexe oo madasha ka maqnaa ayaa aaladda fogaan aragga shirka uga qayb galay iyaga oo aragtidooda iyo talooyin soo gudbiyey qaar ka mid ah ragga indhahaygu ay qabanayaan ee shirkan mid ka mid ah walaayaadka islaamiga ah ka dhacaya ka qaybgalaya cadowgooda ayaa gooro kala gedisan sheegay in uu gantaalo ku dilay balse gadaal baa laga ogaaday in uu been garaada leh golaha keenay calanka tawxiidku ku xardhan yahay ayaa ka dhex babanaya dhismaha kulankani uu ka dhacayo kaas oo aragtidiisa ay ka argagaxaan shisheeyaha iyo dowladda federaalka ah iyo maamul goboleedyada ka farcama waxaana taa ku caddaynayaa in saraakiishoodu horay u sheegeen in calankani ay gubeen muuqaalla ay ka soo duubeenna waxay ku muujiyeen iyaga oo ku dul cayaaraya oo cagta ku jiidaya sababtu waa in dimuqraadiyadda ay wadaan iyo wax calan ku qoranu ay isdiidayaan ama ballid isku yihiin ka qaybgalayaasha shirkan waxay u libasan yihiin hab shareecada islaamka u waafaqsan oo ka duwan siyaasiyiinta dimuqraadiga ah ee dhexda dhuuqsada tayga amaba garabatigana qoorta ku xirta si ay gaalada ugu daydaan qaarkood waxay wataan khamiisyo qaarna saraawiil iyo shaatiyo waasac ah qaarna shaatiyo iyo macawisyo waxaanay ka siman yihiin cimaamadda iyo garka oo mid weliba uu daystay iyo shaaribka oo la gaabiyey muddo toddobaad ah oo halkan aan joogay ma maqal buuq iyo qaylo mara arag kooxa iska soo horjeeda oo arrintoodu gacanka hadal gaadhay sida ka dhacda shirarka maamulada dimuqraadiga ku dhisan ee soomaaliya ka jira oo xataa mararka qaar firimbi la isku yeeriyo beddelkeeda waxaan goobjoog u ahaa wacdi iyo waano la isu jeedinayo iyo rag tawaaduc iyo isdhuldhigodu ay ka muuqato marka aayaad iyo axaadiis la fasirayana qushuuc laga dareemayo dadka qaar waxaa laga yaabaa in ay daawadeen amaba horay loogu casumay shirar heeso iyo muusiko lagu daahfurayo laakiinse halkan warkood kama jiro balse waxaad maqlaysaa takbiirta oo wakhtiyada ku habboon kor loo qaadayo iyo aayad qur-aan kariim ka mid ah oo la fasirayo kulankan laguma muujin jacayl shisheeyaha loo qabo lagamana codsan in qodobada ka soo baxo uu taageero lagumana weydiisan taakulayn dhaqaale cagsigana waxaa lagu soo bandhigay nacaybka loo qabo iyo in qori ceeraddii looga cadgoosta mooye xal kale in aanu maanta jirin maadaama asigu uu weerar yahay dadkeennana in badan oo ka mid a uu addoonsanayo badda iyo berrigeennana in uu milkintooda rabo xilliyo kala duwan uu caddeeyey halkan intii shirku ka socday si adag baa la isula xisaabtamay waxaana jiray su'aalo badan oo la isweydiiyey iyo jawaabo laga bixiyey hogaamiyaasha qaarkood gaar ahaanna kuwa wilaayaadka waxa ay soo gudbiyeen arrimo muhiim ah oo in madaxda sare ay wax ka qabtaan aan laga maarmin qalinka ayaana la iskula duugay hirgelintooda halka awaamiir cusub la soo saaray taasoo dhaqangelinteeda maamulada looga fadhiyo sheekh xasan afgooye oo ah mas-uul ka tirsan xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa si kal iyo laab ah ula dardaarmay shakhsi kasta oo maamulayaasha walaayaadka islaamiga ah ka tirsan xilli ugu warramayay idaacaddan islaamiga ah ee alfurqaan jazaakum allaahu khayr aljazaa raggaas walaalada ah awalan duco ayaan u dirayaa ilaahay hawshay hayaan ilaahay ha u fududeeyo li'anna waa dadka bulshada mubaasharaya dadka dadka qaabilaya ee camalka wuxuu yahay dadka dadka tusinaya dadka turjumaya waa ayaga awalan waxaa ilaahay uga baryaa camalkooda inuu ilaahay ikhlaas uga dhigo ilaahayna inuusan dayicin oo jidkooda ilaahay ku toosiyo haaniyan waxaan dhihi lahaa ikhwatulkiraam dadka aan ku dhex jirno waa dadkeenna waxaan leeyahay dadka waaweynna waaliday idin yihiin ixtiraamkii waalidnimaha idinka helaan dadka aad isku da'da tihiinna waa walaaladiinne walaalnimada xaqa ay leedahay ha idinka helaanna dadkaas walaaladiina ah kuwa yaryarne waa wiilashiine wiilkaaga xaquu kuu leeyahay kaa hela qof kasta waxaa kaloon leeyahay dadku way kala duwan yihiin inaan isku wadna annagaana la ka rabaa ninka adag iyo ninka jilicsan ninka xanuunsan iyo ninka fayow ninka faahmaam badan iyo ninka liita annagaa lanala ka rabaa annagaa maanta ilaahay maanta nugu imtixaanin mas-uuliyaddooda gaar ahaan raggiinan hortaagan bulshada waxaa laydinka rabaa bulshada inaad wadataan ood u dulqaadataan oo naxariis ay idinka arkaan oo qof kastood la tacaamushaan aad duco ka mutaysataan hadduu xisbo la tacaamulo uu duco ka mutaysto hadduu waali la tacaamulaha uu duco ka mutaysto hadduu qaaday la tacaamulo inuu duco ka mutaysto hadduu tacliin kala tacaamulo majaal kasta min majaalilxaraka haddii qof shacaba uu nala soo xidhiidho waa inaan duco ka mutaysannaa taas ma ahan dadkao dhan inay wada ficnaanayaan waxaana la ka rabaa dadkaas annagaa mas-uuliyadda annagaa u soo bareerna camalkan mas-uuliyadoodana ilaahay wuu nugu imtixaanay dadkan aan u dulqaadanno waxaan idin amrayaa mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad iyo cabsida allaah uma dulqaadka ummadda inaad u dulqaadataan oo dadka isku wadaan bayaan ka soo baxay shirkan oo sheekh muuse cabdicaraale uu akhriyey ayaa waxaa lagu faahfaahiyey nuxurka qodobada tiirdhaxaadka uu ahaa waxaana lagu ballamay in la iska dhacsho shisheeyaha oo ay ugu horreeyaan ciidamada osom magacooda loo soo gaabiyo awalna la odhan jiray admis marna amisom inta ku daba dugaasha amaba ay isku dhaba ku socdaanna aan laga reebin sheekh suldaan maxamed aala maxamed oo ka tirsan mas-uuliyiinta xarakada shabaabulmujaahidiin kana mida ka qaybgalayaasha shirkan ayaan weydiiyey ahmiyadda bayaanka fadhigooda ka soo baxay uu leeyahay wuxuuna xusay in ummadda uu tilmaamayo in wadada keliya ee lagu badbaadayo ay tahay shareecada islaamka bayaan baad ka soo saarteen ee shirka maxay tahay fariinta u gudbanaya bayaankani ee shacabka soomaaliyeed ee dalkooda lagu soo duulay ee diintooda lagu soo duulay ee la adoonsanayo alxamdulilah bayaanku wuxuu mataqaanaa si wanaagsan u taabanayaa dadyaga muslimiinta ah ee mataqaanaa soomaaliyeed wuxuuna tusayaa waddada keliya ku badbaadayaan inay tahay ilaahay kitaabkiisa iyo shareecada kaasoo ah alkitaab wasunna inay ku badbaadayaan taa beddelkeedana waxaan ahayn oo ay ku badbaadayeen markaa ma jirto dadkuna waxay raadinayaan siday ku badbaadi lahaayeen marka ilaahay wuxuu inoo sheegay shayga keliya lagu badbaadayaa inuu yahay shareecada taasaan xarakadu ummaddu dhan ay ugu baaqday oo alle ka yeeli maayo diin kale iyo shareeco kale inay raacaan iyo xitaa cuquushooda haddii xitaa wax kastoo fiican u tilmaanto tay ku badbaadayaan ma gaarhayaan waxay gaarhayaan markay kitaabka qaataan oo ilaahay u kaamil alyawma akmaltu lakum diinakum wa atamtu calaykum nicmati wa raditu lakum alislaama diina ilahay wuxuu dadka uga raaliyahay waa islaam ina diina cinda allahi alislaam ilahay wuxuu ogolyahay dadka inay diin ahaan u raacaan oo shareec ahaan u raacaan oo noloshooda ay ku xaliyaan waa islaamka waman yabtaqi hayra alislaami diinan falan yuqbala minhu qofka islaamka waxaan ahayn dalbana ilaahay ka yeeli maayo marka xalkii keliya ku badbaadi lahaayeen oo halkan yaalay ayaa maarata maxay ahayd oo cuduradooda dhan daweyn lahaa waxaa jirta cudurro dadku ay u caali waayeen oo haddana haya marka wax alla waxay ku dawoobi lahaayeen xarakadu gacantay ku haystaan waa kitaabka ilaahay marka inay hadda soo noqdaan dhibta ay maanta ku jiraan saa uga baxaan waxaa la isla rugrugay sidii hawsha muddada dheer soo socotay xawaare hor le loo geli lahaa amaba ay u noqon lahayd mid laba kaclaysa sida uu sheegayo sheekh xuseen cali fiidow oo ka tirsan mas-uuliyiinta xarakada shabaabulmujaahidiin iyo waxaa lagu gorfeeyey wax allaale wixii dadka muslimiinta lagu maamulayay oo markaas wajiih ah haddii ahaa lahayd waxa nolosha bini aadamka dhan oo ku tirsan yahay oo dhan haddii ahaa lahayd jihaad fii sabiilillaahi oo maanta meesha ugu fiican maraya oo geeska afrika ka maraya haddii ahaa lahayd ma garanaysaa mustaqbalka ummadda iyo meesha loo hagayo haddii ahaa dhinac walbaba lagu gorfeeyey
waaya waxyaabaha ugu waaweyn ee ka soo baxay aad la dhacsan tahay maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah runtii safgarad marka horeba waa laisfahamsanaa haddana safgarad iyo tawaaduc iyo walaalnimo iyo ukhwatul iimaan oo aad u saa'iidoon ka dareemay waxaa kaloo misyada uu lahaa ilaahay subxaana wa tacaala meelaha lagu shiro oo adduunka looga shiro oo soomaaliya ay ka mid tahay geeska afrika ay ka mid tahay meel walba qol walba qole ka baqda annaga meesha aan joognay ilaahay subxana wa tacala umaa ka baqay alamni iyo istiqraar iyo nadiif iyo aad u wanaagsan bay ahayd horta marka koobaad marka labaad ahamiyadda iyo waxyaabaha oo ka soo baxay wuxuu ahaa oo lagu gorfaynayey in dadkan muslimiinta ah geeska afrika oo dhan ku nool mustaqbalkooda iyo dadnimadooda iyo diintooda in laga hadlayey iyo sidii loo wajihi lahay gumaysigan in laga qaado dadka muslimiinta dhibaatada iyo gumaysiga guracana ku jira in laga qaado laga dulqaado taa macnaheedu waxaa weyan in lasii labalixaadiyo ama lasii labajabaaro dagaalka dhanka ciidamada shisheeye dalka jooga iyo maamulada shisheeyo uu dalka ka dhis si wanaagsan aad baad umahadsantahay waa sidaa sida ma garanaysa maadaama ay u jabeen militari ahaan iyo iqtisaadi ahaan iyo cilaam ahaan iyo siyaasi ahaan intaba ay u jabeen insha allahu tacaala mar dhow waa la israacinaya waxyaabaha inta ugu yar hadda waad ogtahay gobolada dhexe wixii laga qaaday xamaladii la dhihi jiray gurgurta ugu qaaday waa soo jabay waxaad ogtahay khilaafaadka meesha ugu dambeysa xagga siyaasadda ay ka joogaan meesha ugu dambe ugu liidatay maanta joogaan oo ay is khilaafsan yihiin waxaad ogtahay xagga siyaasadda iyo dadnimada iyo meesha doorashada ay sheegaya inay ku jabeen marka meesha ugu dambeysay joogaan marka insha allahu tacala in la israaciyo jihaadkana la ballixaadiyo weeye waxa aan meesha go-aanka lagu gaaray oo go-aanada ka soo baxay waxaa kale oo lagu ballamay horumarinta bulshada xarakadu ay maamusho iyo weliba sidii jihaadka loo gaarsii lahaa dhulka iminka dimuqraadiyadda calankeedu uu ka lulanayo madaxda qaar ayaa madashan xarakadu isugu timid ka sheegay in loo baahan yahay gobonnimo doon islaami ah
gobanimow dirir baa tahee geli calooshada guga xigana gutooyin dumo gasdabliya ciidan ogiryaala fuulayaa jire geesinima muji gobaha dagaalka markii la isgaraacayo geridu xaq bay kugu tahee ha u galilyonin gugaaxiga waxaad geylantaaba guda abaalkaaga
xarakada shabaabulmujaahidiin waxay ka mid tahay dhaqdhaqaaqyada jihaadka ka oogaya meelo badan oo adduunka ka mid a hadbana sii saaraya dogobyo waaweyn si uu u sii hulaaqo amaba dhul horle uuu gaaro waana tan haatan u qoryo guranaysa in hawshu intii hore ay ka sii ballaarato waxay adeegsataa codka diidmada qayaxan oo ay uga soo horjeedo wax kasta oo cadowga muslimiintu golo kala yeero iyo weliba dimuqraadiyadda xaaraanta ah iyo maamullada ku dhisan ee soomaaliya ka jira udubadani gumaysigu u aasay laga soo bilaabo laba kun iyo lixdii iyo haatan oo aanu joogno horaanta laba kun shan iyo labaatan waxay xarakada shabaabul mujaahidiin dhegta dhiigga u dartay kumanaan ciidamada shisheeye ah iyadoo ka gacan madoobaysay hub iyo gaadiid fara badan dhinaca kalena waxaa tiro beelay ciidamada ay ka dishay dowladda federaalka ah iyo maamul goboleedyada iyo hubka iyo gaadiidka ay ka furatay weli waxay u guntan tahay geylan diriireed reer galbeedka garwadeenka u ah dhinacyada ay la dagaalamaysana waxay marar kala duwan u qireen maamul wanaag iyo cadaalad aan iyadoo kale soomaaliya horay uga hirgelin dhinaca kalena waxay shaaciyeen in hadba ciidamadoodu ay sii kordhayaan diyaargarowna ay ugu jirto in guud ahaanba soomaaliya ay la wareegto geyigaannu leenahay kollaba kuma gamaysaani intay goor u goortaha yarlaada maad iskaga gurtee intay goor u goortaha yarlaada maad iskaga gurtee wakhtiga warbixintan aan duubayo ee shirkan la gebagabaynayo waa bisha shacbaan kun afar boqol afartan iyo lix ee taariikhda hijiriga oo dhinaca kalena oo ku beegan bisha labaad labada kun shan iyo labaatan ee taariikhda milaadiga waxaanu ku soo aadayaa shirkan aayakatashaga uhu xilli ciidamada shisheeye ee reer galbeedku uu tabantaabiyo ee soomaaliya qaybo ka mid ah haysta maalgelin loo la'yahay oo dowlado badanu arrintaa gacanta ay ka taageen gesa kalena xarakada shabaabul mujaahidiin ciidamadoodu ay la wareegayaan deegaanno hor leh khudbad dheer oo amiirka xarakada shabaabul mujaahidiin sheekh axmed cumar abu cubayda shirkan ka jeediyey haddii tiraab ahaan laga bedeli lahaa oo tix ahaan laga dhigi lahaa waxba kama duwanaateen tudacyadii amaba meerisyadii ku jiray gabaygii allaha u naxariistee mujaahid sayid maxamed cabdulle xasan ee ahaa godobtaydu waa wada jirtaa goonyahoo idileh gashi nimanku leeyahayba waa dabagelayaye waxaan goosa karo anigu waan gurubsanayahay
gaashaanka iyo teerigiyo gabaas miyaan qaatay guntigaan maroorsaday miyaan labaada low geeyey magen baanu taagnahay intay gadho nolosheede armadhoodiba gaamuray oo garabu ku weynaadeey magalaamo midaan ku subay gamaashigii dayrta gorgoorka caylamoodyow durduruma igu golaabe godobtaydu way wada jirtaa goonyahoy edeeleen gashii nimanku leeyahayna waan dabaagelayaaye waxaan goosan karuu anigu waan gurubsanayaaye
khilaaf ayaa soo kala dhex galay maamulka hirshabelle kaas oo salka ku haya golo deegaan oo laga dhisayo magaalada balcad farxaan cali cabdulaahi ayaa ka warramaya
wasiirka arrimaha gudaha maamulka hirshabelle maxamed cali caadle ayaa sheegay inuu isagu dhisayo golo deegaan oo ay yeelato magaalada balcad waxaase ka hor yimid wasiiro ka tirsan maamulka hirshabelle wasiir bulle ayaa ka mid ah kuwa ka hor yimid qaraarkaas wuxuuna sheegay in wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka hirshabelle aanu xaq u lahayn arrintaasi waa kan bulle oo arrimahan ka hadlaya isagoona caadle ku eedeeyey musuqmaasuq uu ka mid yahay ee xasho inuu cadaawad dhex dhigo ee qorana yidhaahdo waxaan ku siiye toban xibnood intii ka soo hortana tobanaan siiye yidhaahdo waa ayaan darro waxaan leenahay wasiir waxaan leenahay wasiir wasiir waxaan leenahay allah kaa cafiyo degmada balcad waxaa degan jilac iyo jareer waxay leeyihiin akhyaar wax u qaybiso waxay leeyihiin xildhibaana ka soo jeeda deegaanka waxaan leenahay saaxiibkay haddii aa fudeed ku galay ku soo laabo waddada seedka ku soo laabo baabuurka tooseedka ka bax waa lagu soo celiyaaye hadda ku soo laabaan leenahay seedka haddaba isqabqabsi xooggan ayaa muddooyinkii u dambeeyey ka taagnaa gudaha maamulka isku magacaabay hirshabelle iyada oo dhisidda golahan uu in muddo ah soo taagnaa ayaa waxaa dhanka kale jira khilaaf xagga dhismaha golaha deegaanka ah oo badi ay ka soo horjeesteen waxgaradka iyo xildhibaano ka tirsan maamulkaasi waxayna u sababeeyeen in amni darro ay ka jirto gobolka islamarkaana aysan xilligan ku habboonayn in la dhiso golo deegaan hal ruux ayaa ku dhintay magaalada muqdisho kadib markii uu ku soo dumay god axrakaawada laga qodo faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya mubaarak cumar wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ayaa ku waramaya in halkaasi uu ku geeriyooday wiil dhallinyaro ah kadib markii uu kusoo duntay kaawo dhagaxaanta laga qodo oo ku taala degmada kaaraan ee gobolka banaadir inta la xaqiijiyey kaawadan waxaa ku dhintay hal qof walow ay waxyaalo ka soo gaartay kuwo kale ninka dhintay ah waxaa lagu magacaabi jiray maxamed cali deexey kaas oo ah xoogsado ka shaqaysanayay kaawada dhagaxaanta laga qodo oo ku taala magaalada muqdisho ehlada wiilka dhallinyaradaha ee geeriyooday oo warbaahinta la hadlay ayaa ka warmay geerida wiilkooda iyagoona sheegay inay ka naxeen arrintan xeer baadiyaan aniga baadiyaan ka imid magaalada zaama joogin marka geeridiisa geeridiisa um geeridiisa ay keentay jiirkayga go-ay jiirkayga barkiisa go-ay inuu kaawo ku dhintan waa maqlay aniga kaawadaas xataa weligay meelay ku taal ma arkin oo saa qaabkeeda ma aqaanin balse inay maarata un ay amarkiisina galay oo tiisna ay timid hadda sababtiisa ay kaawo leedahay saasaan maqlay waxaan ka tacsiyeynaynaa halkan ka soo hadal jeedinayaa geerida wiilkayna maxamed cali deecey kuna dhintay degmada kaaraan gaar ahaan ku dhintay kaawo isagoo xamaalati iyo xoogko shaqaysiya ka furreeda degmada kaaraan marka wiilkayna allahu naxariisto jirna allaha geeyaan leenahay si kastaba ahaatee waxaa muddooyinkii dambe caasimada ku soo badanaya dhacdooyinka ugub ku ah dhigaha dadka iyadoo waayihii dambe dhacdooyinka ceenkana laga diiwaangelinayay kaawooyinka laga qodo dhagaxaanta iyo carrada kuwaasoo ay waxyeelo ka soo gaarta muruqmaaltada ka raadsata nolol maalmeedkooda warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan yukrain ayaa cabsi ballaaran ka muujinaysa in ruushku uu dalkeeda ku soo weeraro gantaalada kuruus misaliska loo yaqaano mas-uuliyiinta dalka yukrain ayaa soo saaray digniin dhanka cirka ah oo ku wajahan guud ahaan dalkaas taas oo looga hortegayo duqaymaha ruushka iyagoo xusay inay heleen xogta gantaallo ku soo wajahan magaalada caasimadda ah ee kiyef dhanka kale ruushka ayaa sheegay inay burburiyeen ku dhowaad labaatan diyaaradood oo nuuca aan duuliyaha lahayn ah kuwaas oo laga lahaa dalka yukrain bayaan ka soo baxay wasaaradda difaaca ee dalka ruushka ah ayaa lagu sheegay in ciidamada cirku ay sagaal iyo toban diyaaradood ku burburiyeen hawada gobollo ka tirsan waddanka ruushka warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilligan waa naga inta